barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysaay afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka ay washingtonna ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo waa maalin jimcaha sideed iyo tobanka oktoobar sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah sahre ciidla nuur waxaad ku maqli doontaan barnaamijka iyagana qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkananu ku eegayno habkii barbaarinta reer miyiga ee soomaalidii hore odayaashu waxay u barbaarin jireen kolkaa ina khadardaarayaanay odhan jireen xooluhu yaanay hallaan aabbo xooluhu ilkuun bay leeyihiin indhamma lehe xoolaha hagaajiyo oo dhulka fiicane tigaa dalagyeeyo afar jirkay kaga bilaabayeen maqasha ilaa shan jirka maqashay eegayeen sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan dhinacii heesaha waxaana heesaha aynu idiin hayno oo ka mid ah
maantana waa jimcee buniyo u samee salool axmed aarshe heestaasi uu qaadayo ciyaarihii iyo dabcan qodobo kale waxaanu idiinku haynaa barnaamijka dhallinyarada maanta ee idaacaddeenna duhurnimo marka horese warkii dunida
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa soo dhoweeyey xabad joojinta kumeelgaarka ah oo ay gaareen turkiga iyo kurdiyiinta ku dagaalamayay waqooyiga dalka suuriya waxa aan sameeyey waxay ahaayeen wax aan horey loo arag waxaan idhi wax yar ha dagaalamaan ayuu trump u sheegay taageerayaashiisa oo uu kula hadlay gobolka texas xalay sidaa caruur ku dagaalamaysa barxad oo kale in yar ayaan u ogolaanay inay dagaalamaan kadibna waan kala celinay dhowr maalmood ayay dagaalamayeen waxaana uu ahaa dagaal aad u qaraar ayuu yidhi madaxweynaha maraykanka saacado ka hor hadalkaasi ayaa madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence iyo madaxweynaha turkiga rejeb tayib erdogan waxa ay ku kulmeen magaalada ankara waxaana ay halkaasi ku gaareen heshiis xabad joojin ah oo shan maalmood ah xabad joojintaasi ayaa ciidamada kurdiyiinta u ogolaanaysa inay ka baxaan aagga turkiga uu doonayo inuu ka dhigo mid amni ee ku teedsan xuduudda dalka turkiga uu la wadaago dalka suuriya maraykanka ayaa sidoo kale ogolaaday inuu qaado dhammaan cuunaqabateennada ka dhanka ah turkiga islamarkaana uusan kuwo cusub soo rogin taasi oo qayb ka ah heshiiska la gaaray madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xabad joojinta waxa uu ku qeexay maalin aada ugu weyn turkishka iyo kurdiyiinta
dowladda maraykanka ayaa u dirtay gobolka hawaayi ee jasiiradda ah ee dalkan maraykanka dad qaxooti ah oo magangeliyo doona john egan oo ah madaxa qaybta shuruucda qaxootiga la xidhiidha ee qaybta sharciyada ee jaamacadda hawaayi ayaa u sheegay idaacadda ku taalla gobolkaasi hawaayi inaanay jirin looyaro amaba qareenna ku habboon oo ku filan dadkaasi qaxoontiga ah kaysaskooda waxaana uu idaacaddu sidoo kale sheegtay in qaybta qaxoontiyada lagu soo dhoweeyo ee gobolkaasi hawaayi la keenay boqol iyo konton qof oo qaxootiya oo magangeliyo doona waxaa kaloo ay idaacaddaasi sheegtay in ay mas-uuliyiinta ka soo xigatay inaanay jirin tan iyo labadii kun iyo toddoba iyo tobankii qareenna ku filan oo u dooda dadkaasi qaxootiga ah ee magangeliyo doonka ah oo ku sugan gobolkaasi hawaayi
intaasaynu ku dhaafno warkii dunida dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey waryahana haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaad walba maalinta jimcaha aad ka dhegaysataan hadahan oo kale laanta afka soomaaliga ee v o a idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta toddobaadkanna wuxuu idinkaga imanayaa barnaamijku magaalada boorame ee gobolka awdal waxaana ku soo qaadan doonaa barnaamijkeenna toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka wakhtiyadii hore ee soomaalidu ahayd reer guuraaga xoola dhaqatada ah iyo heerarkii barbaarinta dhallaanka waxaa kaloo aan toddobaadkan barnaamijka sooyaalka dhaqanka ku eegi doonaa hees howleedii lagu waraamin jiray xoolaha gaar ahaan looda waxaana marti inoogu ah caaqil ibraahim aw maxamed riiraash oo ka mid a cuqaasha dhaqanyaqaanka ah ee ku nool gobolkan awdal soomaalidu beryaha hore ee ay xoolo dhaqatada ahayd miyigana ay ku noolayd ee ay degganayd baadiyaha ubadkasay u barbaarin jireen waxay u barbaarin jireen horta dee kolba wixii kolba wixii kolkaa adduunyadu ahmiyadeedu ay tahay iyuunbaa la haynayay ma og tahay odayaashu waxay u barbaarin jireen kolkaa inay khatardaarayaanay odhan jireen xooluhu yaanay hallaabin aabbo xooluhu ilkuun bay leeyihiin indhamma lehe xoolaha hagaajiyo dhulka fiicane tagaa dalaggeeyo kuduoo xooluhu ilkuun bay leeyihiin indhamma lehe sidaa eeg baa la odhan jiray sidan kale cimiga tusaale ahaan ubadku da'da ugu horraysa ee ay xoolaha ku doonaan imse jir bay ahayd dada markay ku afar jirkay kaga bilaabayeen maqasha afar jirkay kaga bilaabayeen ilaa shan jirka maqashay eegayeen wixii kale waxay eegayeen adhiga geela looda hadduu lix jirba gaadho qof walibaa meesigiisa wuu ka adkaa isbuulkan iyo halkan iyo waxani ma jirina dee xoolaha unbaa loo haystay xoolahan bay raacayeen habluhuna wixii adhiga ama maqal ha ahaato ama adhi ha ahaatee bay raaci jireen ragguna wuxuu raaci jiray lood iyo geeluu raaci jiray sidaasay kala ahaayeen wixii xoolae ishina ee waaweyn raggaa raaci jiray raggaa raacinimadaa loo diri jiray wixii adhi iyo maqalana ubadkaa ubadkaa raaci jiray miya ayaa raaci jiray sidaasay haydoo waxa weeye kii dee wuxuu yidhi haddana odaygii baa yidhi aabbo hadh keliya toddoba iyo toban hadhkaa kiciya xooluhu yaanay lumin buu yidhi odhan jiray hadh keliya iyo toddoba iyo toban hadhkaa kiciya xooluhu hadday hallaabaan waa lagu rafaadaya maanay ahayn haddaad se eegto hadhkaa keliya toddobiyo toban hadhkaa kiciyaaba xoolaheenna hay buu odhan jira sidaa u ilaali sidaa u ilaali buu odhan jira wuxuu yidhi haddaad haddaad aabbaxila dooni xamare agjoog haddaad xoolo doonina xamare agjoog haddaad xarraga dooni xamare agjoog buu odhan jiray oo yacno waagii hore dee ninkii geel ahbaa dadka u boqorsanaayoo saasaa la odhan jiray oo waa kii kolkii hore dee odaygu abwaanku odhan jiray ninkii xoola waayaa ma taga xash iyo meel dheere xagna uma tallaabsado ninkay xagashu liicdaa waa kii odhan jiray oo xoolaha sidaa ahaa
marka waxaa lagu barbaarin jiray siday xoolaha u dhaqayaan sida reerka loo dhaqayo sida dunyada loo ilaalinayo waxaasoo dhan marka lagu barbaarinayo uu ilmuhu isagoo afar jira bilaabo inuu maqasha ilaaliyo goormuu gaadhayay heer uu ilaaliyo geela iyo looda iyo xoolaha ishinka iyo waaweyn kolka au shan iyo toban markuu ninku jiro xoolaha wuu la ambabaxayay oo dee xoolaha xer baa loo kaxaynaya oo aigaa laga odaygu ariguu ku hari jiray oo xoolaha waa la xergay jiray ama xeeb ha u dhacaan ama badadaa sare iyo dee mader iyo dhulkaa ha galaan maderku waa wixii wajaal iyo dhankaa ka sarreeyaan maderki iyo qadawa la odhan jiray dee ninkaan garanayn baanu sheegayaa ilaa idhankaa jarareed iyay xooluhu tegi jireenoo gugiina waxaa la geyn jiray oogada ayaa la geyn jira oo loo bixin jiray oogada koonfurta dee ayaa la geyn jiray jiilaalkiina way qululi jireen dad nasiib lay ahaayeen hangoolkaa loo dhigi jiray qolqolka intoo hangoolka la dhigaa loodhan jiray war hangoolkii dayrtan oo kale xilligan oo imika kale war masayaxhangoolkii ma sayaxay haa haddaba waa afursanayay xoolaha raraa la odhan jiray sidaanbaa allagu rumaynayaoo dhulkoo barwaaquhunbaa la geynayay oo gugu markuu gala ee aw galana bisha afraad marka laga bilaabo xagaa baa la odhan jiro waxaa la odhan jiray waqal iyo waaleedisog waqal iyo waaleedisogow idhamada jufooyinka marka laga bilaabo wixii ka sarreeyuu roobku ka dii jiray xagaaga waqal iyo waaleedisog baa la odhan jiray kolkaa xagaacaddahaasi sidaa loogu guuro xagaa madoobaa la odhan jiroo dibukaadi baa laodhan jiroo hoos buu ka soo bilaabi jiray oo loosoo dib baa loo soo noqon jiraoo xagaa madoo baa la odhan jiray sidaasay aydo kolba dhanka dee wax marahan buu inaku xoolaha u rariyay ama geela ama lo u rariyay oo waa kii kii looda u heesay lahaa wuxuu yidhi reerku waa ari ruunku waa geel kaama reebine hadduu roobdo oo uu ramaashbaxo haan ruglaysiyo raaxa waa adig waa kii lahaa ma garanaysaa waa looduu ku leeyahay dee
wakhtiga waraabka oo kale ee xoolaha la geynayo ceelka se dhallinyaradu intay ceelka ku shubi jireen intay xoolaha ku waraabin jireen da'da ay ahaayeen wakhtigaa cimrigoogu intuu aha inay shan iyo toban jir ay maaragtay ku raaci jireen geela oo ay laanba bixi jireen oo adiga sheegay goorbuu wiilku ma garanaysaa ceelka shubayaa oo kale ceelku ninku markuu ceelka dee kaalmo waxa laga shubayay saddex mitir ama afar mitiraa gorofka laga tuurayay gorof baa la odhan jiro la toluu hayo xoolahana lagu liso isaganaba shan kiiloo ah gorofkan laftiisa kolkuu maran yahay waa shan kiiloo kaasoo biyo laga buuxiyaa la tuurayay ninku ilaa uu labaatan gaadho sindheer baa la odhan jiro oo kaalmaha noocaasa laguma aaminaynin oo looma diri jirin oo waa kii odaygii heesay lahaa haddaan cawskana caloolyaro wiil wuxuu odhan jiray haddaan soofkana wiil sindheeroo kolba sinuu rogo kolba sinuu rogin haddaan ceelkana caloolyaro wiil kaaga ci ahayn haddaan geedkana gadhcadaadigu kuu gargoynayn oonay gaaridu kuu guntima furin anaaba ogo wuu ilgaran yahay buu odhan jiray guntimahaasi waxay naagta fariidii de qabyay samaysan jirtayoo wde ciidaqabyaa la odhan jiray waxay ahayd looday hayd geelu miyuu u baahan yahay haddaan ceelkana caloolyaro wiil kaaga ci ahayn bay hayd oo waxay ahayd siduu ugu luuqayn jiray markaas taasoo kale uu leeyahay wuxuu odhan jiray haddaan soofgana wiil sindheerihi hoosadkii qabi kolba siinuu rogin buu odhan jiray haddaan ceelkana alooliyaro wiilkaaga ciyahayn haddaan geedkana gadhcadaadigu kuu gargoynayn oonay gaaridu kuu guntima furin anaabogo wiil garan yahay buu odhan jiray guntimuhu waxay ahayd saxatiday saca ama dhala ama kolka la guurayay de islaanta gaaridii iyay de intay looda kale ee dhaqaaqi karaysa iyay de u dhigi jirtay oo sidaasuu meeshii wax lahayd ku gaadhayay oo haddaanay gaaridu kuu guntima furin saxatidaa dee lagu xidhi jiray maryaal lagu xidhi jiray iyo cawsalooladaoo maryaha oo aan kuu guntima furin buu leeyahay loodaa dee liicaysagu dee sidaa lagu geedigelin jiray
waxaa jiray sida imigaba aad ka dhawaajisay caaqil hees hawleed lagu waraabin jiray xoolaha marka la waraabinayo ee ceelka iyo sabada ay joogaan hees hawleed laysku maaweelin jiray oo ninkaa xoolaha waraabinaya ee ceelka shubaya wuu isku maaweelin jiray taa inteed ka xasuusata waxaan ka xasuusanahay wuxuu yidhi hareer marka la waraabinayo wuxuu yidhi hareer kolan maro habeen kola gudo kaa horreeye tii ilaahiya tay isku hallee buu odhan jiray markaa marka uu sidaa leeyahay ceelka guntiisu ku jiraa biyuhu shubaya miya ceelkuu ku jiraa way badan yihiin markaa waa dhallinyar badan oo barbaarayso marka yar badanoo wuxuu odhan jiray jeenigii midig ee mudnaaneed ee malkada xigay yay maqanoo yay maruursamay buu odhan jiray oo waarigana siyuu leeyahay wuxuu yidhi darkarigada ee rabbi alkumay ee rabbuna dhigay riixi mayside hayse soo ridin buu odhan jiray wuxuu odhan jiray cadcadkaagiyo olka yaga wada midkeen cararaba ceel kuwa u madal adaase cabsile buu odhan jiray markaa heesuhu way kala duwanaayeen dhaqan ahaan sooyaalkaa hore ee dhaqanka soomaalida marka geela la waraabinayo hees loo qaadi jira oo hees hawleedaasaa jira adhiga mid baa jirtay loodana mid baa jirtay kuwan imigaa tilmaantay ma kuwii geela mise waa kuwii looda
waa kuwii looda oo dee mid baa arkay tiioo la yar farabidixaynayo wuxuu arkay ciidan buu haayo dee kolkuu loodii fuliyeybay dee garaadkiibay islaantii oo u subagaynaysaa dee iyuu soo shanqadhay dee ubadiibay dee meel ku qarisa kalkii dambuuri dee waan bukaa kalkii dambe loodii arweysu yidhi waan bukaa wuu hagoogto haddana loodii buu raacay dee loodii baa jabtoo kaalintii awgelayay ayaa wax ka shubay wey dee wuxuu yidhi u badii shalay shanqadhaydii shaan shaan laga riday garaad shula xume kaalay shuba dhaha yaa wuxuu yidhi haddana xarbigeedana ahuunba u xidhan kolka xeradana xumay naagtiyo xaabaguraha iiga xoog badan odaygii wuxuu yidhi garaadkii dib dambaysa waxaan cuna maahina ninkaasi wax kale afkaa saari maayo ila dawakaa isku diriye bintii ogaadee wuxuu haye kaa ogaaday sidaasuu yidhi o taasi taasay hayd
heesaha xoolaha lagu waraabinayay inta badan murti badan baa ku duugan yaa ku duugan marka bal maanta adiga oo aynu marti aad noogu tahay barnaamijkeennan gebagabadii barnaamijkana aynu ku jirno dhowr ka mida tudciyada heesaha ee lagu waraabin jiray looda ay ku waraabin jireen dhallinyaradii wakhtigaa hore ee ay waraabin jireen ceelasha ay ka waraabin jireen inteed ka xasuusan tahay eed noo sheegi kartaa waxaan ka xasuusanahay kolkuu ninku dhaliisha sheegaye uu ay geed loodani anay aw leeyahay weli waxba kuma qabsan wuxuu odhan jiray abeer kama qalan alla aroos kama gelin awrna kama raran afku maaliyo abaalkay mari buu odhan jiray kolkuuna yacna waxba ka qabsan uuna kuna guursan waxna buu odhan jiray moogtahay wuxuu odhan jiray haddana geel magaadhide haddii lagu gado waad sagoysaa buu odhan jiray magaali laclihi ma madoobe may casgeel buu meel la joogaa buu odhan jiray wuxuu odhan jiray abuuriinnada abuuriinnada ardaa guriyada uun horaa degay isbakaabaad adnayska ogow buu odhan jiray hees hawleedda imiga aynu ku guda jirno ee xoolaha lagu waraabin jiray xigmad badan bay lahayd markaa hees hawleedada hore ee dhaqanka hore ee sooyaalka soomaalida ku jiray ee ay xoolaha ku waraabin jireen markay ceelka joogaan siiba adigu aad tilmaamtay dhinaca heeslo-aada iyo murtideeda inagoo kusii guda jirna barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka kuwa kale ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa wuxuu odhan jiray hadduu kuray jiro wuu kurkura kudo korkiisu wag male weyshi kobac male naagti kayd male hadduu oday jiro uu agaasimo abaaroodkana wuu orgoon jiray halkaasuu marin jiray wuxuu odhan jira saxunuu hadhaayahoo dee dadkuba iminka dee dadkaoo kalaaba yacna lagu sifeeyaaye wuxuu odhan jiray adoohoo taa uuna gees badan yahay sucu waana hadhaa waana oo haddana kolkuu inuu soo socdo socdobaa looda soo gaadhu inuu ag maru u horreeyo haddana dooni jiray adoohoo taa oo hadhaana oo hordina badan looda ka horteed ha laysoo horo sideed ku heshaa buu odhan jiray kolka sahan la-aantiiyo waxa uu sheegaye looda looma sahantegina leeyahayna wuxuu odhan jira la raruun geesguracanlow saaka geedigu waa guracan guur oo la garan waa buu odhan jiray saasuu odhan jiray ma garanaysaa kolkaa wuxuu odhan jiray haddana xaluu xeradii waa kolka dee tabaqdhoonka ay tahay xaluu xeradii weyl xag lacadiyo xay wanaagsane xabkii kaga yimid buu odhan jiray ma garan sidaasay haydoo markanuu leeyahay bur dareemale
haa wuxuu odhan jiray bur dareema laaska baraxa baadi doonyo biciid kuba waa buu odhan jiray haa laaska baraxa bur dareema baadi doonyo biciid kuba waa buu odhan jiray yaa saasay haydoo dee wuxuu leeyahay biciidkan dee adiga kaa orod badan ee kaa adkaysi badaniba waxan ma hayuu odhan jiray soo ma garanaysa markan barwaaqada lagu jiro ee loodii ay dhasho ee caanihii laga maalo ee subagii la lulo ee dhaylihii iyo caanihiisii dhinacyada layska dhigo maxaa la odhan jiray wuxuu odhan jiray wuxuu odhan jiray waan igii soo sheegay oo wuxuu odhan jiray ruunku reerku waa adhi ruunku waa geel kaama reebine hadduu roobdo uu ramaash baxo haan ruglaysiya raaxa waa adi waa ka lahaa moogtahay wuxuu odhan jiray guduudanihii gugii laga lulay gadhcadaadiyo gamboolayba isku gacashaday anagiirkayo gooni baanahay buu odhan waa layga qadiyuu ku leeyahay haa markaa wuxuu yidhi hareeran kolan mare hiirta kolan baxo kaa horreeye tii ilaahiya tay isku hallee buu odhan jirayo hareer kolan maro hiirta kolan baxo habeen kolan gudo kaa horreeye tii ilaahiyo tay isku hallee buu odhan jira miigan meel dheer oonad mari karin maygu ka hilaa waase lagu marin buu odhan jira intaas waxaan ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka ee toddobaad oo uu marti inoogu ahaa caaqil ibraahim maxamed riiraash waxaana barnaamijka idiin soo diyaariyey iskuguna kii soo dubariday anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe dhegaystayaal waxaan idinkaga tegayaa saas iyo nabadgelyo iyo kulanti wacan oo wanaagsan oo dambe
intaa haddaynu kaga nimaadno barnaamijkiis hoyaalka dhaqanka haatana aynu ku soo dhowaano dhinacii ciyaaraha waxaynoo haya axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha horyaalada qaaradda yurub ayaa dib u soo laabanayaa dhammaadka toddobaadkan kadib markii hal toddobaad looga nastay ciyaaraha caalamiga ah horyaalka dalka faransiiska ee liig on waxaa dhici doona caawa hal kulan kooxda niis ayaa waxa ay martigeli doontaan naadiga b s g horyaalka bundesliga ee dalka jarmalkana naadiga entracht frankfort ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga bayn lixirkudan horyaalka sbain ee laliga waxaa isna jiri doona hal kulan kooxda asasuna ayaa u safri doonta naadiga granada hase yeeshee kulamada ugu badan ayaa dhici doona beri galab iyo habeen dambe haddii aynu ku horreyno horyaalka brimier liga kooxda everton ayaa waxa ay martigelin doontaa naadiga westham norwich waxay u safri doontaa kooxda banmouth astonvillah iyo brighton ayaa is arki doona naadiga chelsea waxa ay ciyaar adag kula ciyaari doontaa kooxda newcastle united garoonkeeda stafobridge ee magaalada london lester city ayaa martigelin doontaa kooxda banley watford waxay aadi doontaa kooxda tottenham wolvis iyo southampton ayaa kulmi doona kooxda crystal balesna waxa ay kulanka ugu dambeeya ee horyaalka ee beridhac ayaa ku martiqaadi doontaa kooxda manchester city horyaalka dalka talyaaniga ee zeri ana naadiga lazio ayaa la kulmi doontaa kooxda atlanta helas verona waxay u safri doontaa kooxda napoli yuventus iyo bolonya ayaa kulmi doona dhinaca la liigana kooxda aybar ayaa martigeli doonta ciyaarta ugu soo horeysa ee horyaalkaasi ka dhacaysa brito kooxda barcelona atletico madrid waxay la kulmi doontaa kooxda valencia gatafe iyo laganes ayaase arki doonaa ciyaarta ugu dambeysa ee habeen damba dhacaysana waa kooxda real madrid u safraysa kooxda mayorka horyaalka dalka jarmalka oxbak iyo bayan munchen ayaa kulmi doonaa dusseldorf waxa ay martigeli doontaa kooxda ment wolfsburg waxay aadi doontaa kooxda arbi lezig union berlin iyo freyburg ayaa kulmi doonaa veda breman waxa ay martigeli doontaa kooxda heerka berlin naadiga burushi dortmondna waxa ay la kulmi doontaa kooxda burushiya monshaladbak horyaalka liigwan ee faransiiskana kooxda leon ayaa la kulmi doontaa kooxda dion angakis iyo bakes ayaa kulmi doonaa mets iyo nantes ay is arki doonaan nimes iyo emiens ay kulmi doonaan monteblek waxay aadi doontaa remis kooxda toluna waxa ay martigeli doontaa kooxda liil dhinaca wararka ciyaaraha haddii aynu eegnana madaxa kooxda manchester united ee dhinaca howlfulinta ed woodward ayaa si cara leh uga jawaabay eedeymaha markasta loo jeediyo ee ku saabsan in dad aan xirfad u lahayn oo aan aqoonin kubadda cagta ay qaataan go'aanada muhiimka ah ee kooxda ka dhisan garoonka old trafford naadiga united ayaa waxaa iminka kaalinta labiyotobanaad kaga jirta horyaalka waxaana shan iyo toban dhibcood ka dambaysa kooxda hogaaminaysa horyaalka ee liverpool oo ay la ciyaari doonto maalinta axadda woodward ayaa waxaa la sheegay inuu saameyn ballaaran ku leeyahay go'aanada la xidhiidha ciyaartooyda ay kooxda soo iibsanayso iyo kuwa ay iska iibinayso ayada oo la sheegay in taasi ay dhaawacday tababarihii hore ee kooxdaasi jose morino iyo tababaraha iminka olegana solshire hase yeeshee woodward oo la hadlayey qaar ka mid ah shaqaalaha kooxda iyadoo lagu guda jira kulan sannadeedkoodii ayaa waxa uu sheegay in taasi ay taxuba kama jiraan waa been in dad aan shaqo ku lahayn kubadda cagta ay qaataan go'aanada la xidhiidha kubadda cagta ee kooxdan taasi waxay aflagaado ku tahay dadka maskaxda wanaagsan ee dhinaca kubadda cagta ee kooxdan u shaqeeya ayuu yidhi ed woodward ayaa waxa uu sheegay in ay hormariyeen habka soo xulashada ciyaartooyda loo soo iibinayo kooxda sannadihii tegay islamarkaana uu rajaynayo in ay kooxda guula gaarto waxauu sidoo kale taageero boqolkiiba boqol ah u muujiyey tababare olegana solshaar inkastoo ay jiraan warar sheegaya in laga yaabo in shaqada laga ceeliyo ugu dambayntiina macalinka kooxda barcelona enresto velvardia ayaa waxa uu sheegay inuu ku rajo wen yahay in kulanka ay kaga hortegi doonaan kooxda real madrid ka oktoobar ee la qorsheeyey inuu ka dhaco garoonka kaamnuu uu halkaasi ka dhici doono arrintan ayaa waxa ay soo baxday kadib markii horyaalka la liiga uu weydiistay xidhiirka kubadda cagta sbain in kulankaasi loo wareejiyo magaalada madrid ee garoonka kooxda real madrid sababo la xidhiidha kacdoon ka socda magaalada barcelona maalmihii ugu dambeeyey barcelona waxaa ka dhacayay dibadbaxyo iyo kacdoon ay wadaan dadka magaalada ayagoo ka soo horjeeda xukun maxkamadeed oo sannado badan oo xabsi ah ku riday sagaal ka mid ah hogaamiyaashii gobolka kataloniya ee doonayay inay ka go'aan dalka sbaninkiisa kale balfardi ayaa waxa uu sheegay inaysan doonaynin in kulankaasi loo dhaqaajiyo magaalada madrid sababo la xidhiidha ayagoo saddex maalin ka hor kulankaasi elkalaasiko ku soo ciyaari doona garoonka kooxda slavi brag ciyaar ka tirsan horyaalka yurub xiriirka kubadda cagta sbain ayaa waxa uu codsi ku aadan arrintani ka helay mas-uuliyiinta horyaalka laliiga ayagoo sheegay in ay ka cabsi qabaan in maalinka kulankaasi uu dhacayo lala beegsado dibadbaxyo xooggan iyo kacdoonka ay wadaan dadweynaha degan magaalada barcelona xubinta cayaarahana waa naga intaas
hagaagintaasina waxaa ku eeg barnaamijka ciyaaraha uu nala socotiinayey axmed cali sheekh halkaad ka dhegaysanaysaana waa idaacaddeenna duhurnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijkii dhallinyarada ayaynu ku guda jirnaa haatan dhinacii heesaha ayaynu jalleecaynaa bun iyo usame salool waa heesta uu halkudhigeedu yahay waxaana ku luuqeynaya fanaanka axmed aarshe
si qorshayste wey si kaleya kugu soo sitaaway ilen ilen subax baad kacdaa noloshu waa sadar kalo adoon si qorshayste wey si kaleya kugu soo sitaaway sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sidaynu hayn shalay samantii wada jirkii sigsaagaleebaa jire maxaa saxmile qaldamay sigsaagaleebaa jire maxaa saxmile qaldamay jacaylkeenii somaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya salo malaha saar baa haye jacaylkeenii samaa baryaan wuu suuxsayo sibuu isu dooriye balsaakan waa jimcay buniya u sameeya salo malaha saar baahay waliyow saar waliyo waliyo u weyraxa waliyow saar waliyo waliyo u weyraxa waliyow saar waliyo waliyo u weyraxa waliyow saar waliyo waliyo u heestaasi uu ku luuqeeyo fanaanka axmed aarshe ayaa gebagabow ah barnaamijkeeni dhallinyarada maanta idaacadda duurnimo waxaanu idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeli
sdriga u ku sii fido